إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah howlgal gaara oo lagu dilay ergey wax kasoo uxulay xildhibaanada dowladda federaalk ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ku dhowaad toban askari ayaa dhimasho iyo dhaawac kaga naqday maamulka puntland weerar ay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada boosaaso muwasadalka taayib ayaa baahisay muuqaal hor leh oo lagu soo bandhigay dagaal ay mujaahidiintu ku qaadeen fariisiina askarta maamulka koonfur galbeed ay ka samaysteen magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa lagu kala cararay doorasho ka socotay madaxtooyada magaalada baraawe kadib markii ay mujaahidiintu duqeyn la beegsadeen gaadiidleeda ka shaqaysata dekedda magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dowladda federaalka iyagoona ku eedeeyey in dekedda loo xidhay shakhsiyaad gaar ah awgeed wilaayada jubbooyinka ayaa dardaaran muhiima u jeedisay dadka ka shaqeeya farmashiyaasha oo qaarkood dowlad loogu soo xiray degmada saakow من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa hagaag dhegaystayaal saaka waa khamiis taariikhda hijiradana waxay ku beegan tahay sagaalka bisha rajab sannadda kun afar boqol saddex iyo fartanka hijiriyada kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan howlgal gaara oo lagu dilay ergey wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalk ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay howlgal gaara ka fuliyeen degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho waxayna ku dileen maxmuud jaamac cigaal oo ka mid ahaa ergada xildhibaanada dowladda federaalka gaar ahaan kuwooda ka yimid dhanka galmudug maalmihii lasoo dhaafay si xiriira magaalada muqdisho gaar ahaan haba ugu badnaatay degmada kaaraan waxaa ka dhacayay howlgallo gaara oo lagu dilayo qaar ka mid a ergadii wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka dhanka kale jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab habeenkii xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka taabto ku dhowaad toban askari ayaa dhimasho iyo dhaawac kaga noqday maamulka puntland weerar ay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada boosaaso ee gobolka bari warkaas iyo war kale oo la xiriira doorasho ka socotay madaxtooyada magaalada baraawe oo lagu kala cararay kadib duqeyn mujaahidiintu ay la beegsadeen waxaa soo jeedinaya maxamed amiin ciidamada jugta culus ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay xarunta madaxtooyada magaalada baraawe halkaas oo ay ka socotay doorashada xubno ka mid ah xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ku matali doona baarlamaanka dowladda federaalka qalqal xoog leh ayaa soo wajahay xubnihii ku holanaa doorashada ee joogay madaxtooyada baraawe waxaana gebi ahaanba hakad galay oo istaagay codayntii ay ku mashquulsanaayeen iyadoona ugu dambayntii goobta lagu kala cararay diyaarado helikobtar ah oo ay leeyihiin shisheeyaha ayaa duqaynta kadib waxa ay dulheehaabayeen hawada magaalada baraawe iyagoona ka cabsi qabay in magaalada lagu soo qaado weerar toos ah dhanka kale wararka naga soo gaaraya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxa ay sheegayaan in magaaladaasi uu gelgelay qarax aada u xogan kaas oo jugtiisa laga maqlay qaybo badan oo ka mid ah magaalada qaraxan ayaa waxaa lala eegtay ciidamada shirkadda saarasan oo ka mid ah askarta u daacadda ah maraykanka duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamada saarasan ayaa ku nafwaayay qaraxa halka ay ku dhaawacmeen lix askari oo kale waa qaraxii ugu cuslaa ee dhowaanahan ka dhaca magaalada boosaaso oo ka mid ah magaalooyinka uu ka taliyo maamulka puntland ee gacansaarka dhow la leh xabashada etoobiya waa mahadsan tahay maxamed damiin muwasadalka taayib ayaa baahisay muuqaal hor leh oo lagu soo bandhigay dagaal ay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fadhiisiin askarta maamulka koonfur galbeed ay ka samaysteen magaalada baydhabo ee gobolka baay warbixinta filimka waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan
بسم الله الرحمن الرحيم
yabaho allah waxaa lagu helaa fuquurtoo la laasimo waxaa lagu helaa waa sabar iyo tadxiyo waa nafteennu aan ku xambaarno goobahanna furka iyo istishhaadka waa dhiiggeenna iyo dheecaankeenna oo dhulka lagu daadiyo waa innagoo aanan daalin harsanna inta aannu ka fulinayno qorshaha la kala qaatay ama allah aan kala kulmayno shicaarkiinnu ha noqdo قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحصنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون
mu'asasada alkataib ayaa habeenkii xalay baahisay filim cusub kaasoo lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed kaasoo ka dhacay qaybo ka mida gobolka baay weerarkan oo dhacay xilli habeen ah ayaa waxay ciidamada mujaahidiinta la beegsadeen fadhiisin ay ciidamada maamulka koonfur galbeed ku lahaayeen deegaanka caragaduud oo ku yaala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ciidamada mujaahidiinta ayaa la arkayaa iyagoo ka tallaabay difaacyadii halkaas ugu yiilay askarta maamulka koonfur galbeed waxaana durbaba goobta isaga firxaday ciidamadii ku sugnaa fadhiisinka
الأمجاد واستفت الإباء وحاء ثم راء ثم باء من الأبطال تخبر عن جنود بأرض العجز تنتهج الفداء سال الأمجاد واستفت الإباء
intaasi kadib ciidamada mujaahidiinta ayaa dab qabadsiinaya teendhooyin halkaas uga dhisnaa ciidamada maamulka koonfur galbeed ألا فاسمع حداءهم وردد مع الأبطال إن شئت الحداء جهاديون جهاديون kelimad dardaaran ah oo ku socota mujaahidiinta islamarkaana uu jeedinayo asheekh usaama bin laadin amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ayaa lagu soo gudbinayaa qaybaha dambe ee isdaarkan ay baahisay mu'asasada alkataayib
وإني أوصي نفسي وإخواني بالتقوى والصبر فهما زاد وسلاح من رجا النصر وأقول لإخواني خذوا حذركم من أعدائكم waxaan naftayda iyo walaalahayba u dardaarmayaa sabarka iyo alla kacabsiga labadaasi waa sahayda hubka qofka doonaya inuu guul helo waxaan leeyahay walaalahayga ka digtoonaada cadowgiinna si gaar ah munaafiqiinta soo dhexgalaya safkiinna si ay fitan uga dhex kiciyaan mujaahidiinta qofkii dhaqankiisu sidaas noqdo oo aad aragtaan u gudbiya qadaha waa inaad ku dadaashaan hubsiimada kana joogsataan fulinta xuduudaha ay shubhadu ku jirto waad inaad ilaalisaan asraartiinna shaqooyinkiinna aad idqaanisaan waxyaabaha murugo gelinaya muslimiinta kana farxinaya gaalada waxaa ka mid ah in qaar ka mid a howlgallada dagaalka ee ka dhanka ah cadowga ay fashilmaan sababa ku aadan gaabis la sameeyey marxalad ka mida maraaxishii diyaargarowga camaliyadda sida istidlaaca hadafka ama tababarka ama qalabka iyo waxtarka hubka iyo rasaasta ama tayada miinada iyo waxyaabaha la midka ah haddii aad miino meel dhigaysaan ha noqoto mid saxan oo aan ameerikaan u hambeynayn mid mukhbir ah iyo mid dhaawac ah intaba nebiga sala allahu calayhi wasalamna wuxuu yidhi allah wuxuu jecel yahay haddii midkiin howl qabanayo inuu howshaasi idqaaniyo oo uu sugo لا يبقي من الأمريكان مخبرا ولا جريحا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه
gaadiidleyda ka shaqaysata dekedda magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dowladda federaalka iyaguna ku eedeeyey in dekedda loo xiray shakhsiyaad gaar ah awgeed mahad cubayd ayaa ka waramaya qaar ka mid ah darawallada kaxeeya gaadiidka xamuulka ee ka shaqeeya dekedda xamar ayaa ka cabanaya shakhsiyaad gacansaar la leh wasiirka wasaaradda gaadiidka dowladda federaalka kaasoo ay sheegeen in uu cabashadooda waxba ka qaban waaye gaadiidleydan ayaa xusay in lix kambani oo ay shakhsiyaad leeyihiin ay u xiran tahay dekedda muqdisho kuwaasoo u diiday in ay gudaha u galaan waa kan mid ka mid ah gaadiidleyda oo arrintan si faahfaahsan uga hadlaya
maanta cabasha ayaa u soo fadhiista waxa anigu aan ahay afhayeenka gaadiidleyda dulmanayaalka oo loo diiday dekedda amase gawaaridooda wax alla wixii ay ka heli lahaayeen lagaga qaato oo lagu dulmo oo nimankaas shakhsiyaadkaa oo dekeddu u xidhan tahay ay ka qaataan wasaaraddii gaadiidkana waxba waa nooga qaban weyday sababtoo ah gacansaar bay leeyihiin meeshii dadweynihii loo idmaday ay inay u shaqeeyaan la rabay waxay la shaqeeyaan oo ay u shaqeeyaan shakhsiyaadka dekedda u xidhan tahay dadweynihiina waxba inay u qabtaan waa diideen cabashadoodii waxba waa ka qaban waaye dulmigaa joogtada ah ayaan aan ka cabanaynaa oo gaadiidkayagii lagu baabi'iyey loona diiday dekeddii ee shakhsiyaad leeyahay ayaa dekeddii loo xiray darawallada wadayaasha ka ah gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaadaa islamarkaana ka shaqeeya dekedda xamar ayaa la kulmaya dhibaatooyin ay ka mid yihiin xirnaanshiyaha wadooyinka ku yaala magaalada muqdisho kuwaasoo ay dhagxaan ku goosatay dowladda federaalka iyadoo ay usii dheer tahay in shaqo joojin lagu sameeyey gaadiidkooda wilaayadii jubbooyinka ayaa dardaaran muhiima u jeedisay dadka ka shaqeeya farmashiyaasha oo qaarkood dowro loogu soo xiray degmada saakow maxamed muudeey abu muslim ayaa faahfaahinaya dowradan oo socotay muddo toban maalmood ah ayaa waxaa soo qabanqaabiyey maktabka caafimaadka farmashiileyda ka shaqaysa saakow oo dowrada loo qabtay ayaa sheegay in ay ku qaateen casharo diini ah iyo duruus ku saabsan xirfadooda haddii un inaga qaybta oo farmashiileyda oo degmada macnaha dowra inta ka qaadana dowradaas oo lama qeybadka koobanayta qayb oo oo diini ah iyo qayb oo daaweyn ah dowradaas marka waxyaabo badana looga hadlay qayb oo dhinaca diiniga ah oo sida fanna tacaamul iyo dhibiga iyo waxaa waaye qofka oo xukmul janaayaad oo kale qaybahaas ayaa maarta wixii ka dhalanaya looga hadlay qaybna waxa waaye waxay ku saabsanayeen duruusta oo sida laabka iyo wixii lamid hadda ayaa la hormariyey marka waxaan leeyahay dhammaan dadkii soo qabanqaabiyey min wilaayada meesha ugu sarrayso ilaa maktabu sixa ilaa qaybta caafimaadka oo agaasinka iska lahayd intaba waa ku mahadsan yihiin waaliga jubbooyinka sheekh maxamed cabo cabdallah oo soo xiray dowladda ayaa dardaaran dhexalgal ah u jeediyey dadka ka shaqeeya farmaashiyaasha ha lagu dadaalo wax tayaysannimayo wax tayaysan sideedaba dawada waxay u baahan tahay meel qabow in lagu hayo annagana waxaan ku haynaa jingado iyo carshaan iyo waxaan ku haynaa meele ilaahay xaalkooda og yahay waxa weye hal fulunjeer haddaad iska soo gadatid oo xataa aad waxa weye aad ku ilaalisid fulunjeer haddaad awoodi weysid waxa weeyaan tarmuusyo waaweyn soo qaado barafka buuxi xataa soo maa haddaad xataa aad awoodi weysid tarmuus soo qaad barafka buuxi waxa weye dawada kor ka saarsaar shirkad dhan oo cimlaaqa oo intaas oo meelood wax uu xarumo ku leh oo maanta aan las oranaynin dhaqaala daraa haysa aan las oranaynin haddana maca daalika meelahay ku jiraan iyo dawada meeshay ku kaydinayaan aysan suurtagal ahayn wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa lagu qabtaa dowrooyin sare loogu qaado aqoonta bulshada warkii subaxnimo dhegaystayaal oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda alfurqoon waa inaga intaa